الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا مرخاتي قال النظيم رحمه الله تعالى ولدنا أربعة لا ندخل في فرجها كمرود في مكحلة وغيره اثنان كإقرار الزنا وليه لا للصوم عدل بينا وحاو شيخ إنه صور رمي مرخاتي يشرود أوليه halkana wuxuu inooga warramayaa nisaabu shahaada bilxuquuqdii kala duwanayd ee lagu marag furayey midkiiba inta laga rabo inay markhaati ay noqdaan macnaha tirada iyo nisaabkii ay noqonayeen shahaadada ayuu halkan noo gelaya wuxu uhi walizinaa wayushradu lizinaa zinada waxaa loo shardiyaa arbacatun afar ayaa loo shardiyaa ka marag furaya ana dakhalahu inuu geliyey xubinkiisii taranka fii farjihaa ruuxii dumarka ah xubinkeedii taranka ka mirwadin sida bahalka maylinka lene lagu indhakuusho oo fii mugxula ku sugan bahashaa lagu indhakuusho inay markaa xubnihii taranku isku ahaayeen afar qof oo saa uga marag kaca ayaa loo shardiyaa wa hayrihi wayushradu ligayrihi zinada wixii aan ahaynee kayrkiia ka iqraari zinaa waaba zinasho qirashadeede wagayrihi waligayrihi isnaani baa loo shardiyaa laba ka iqraari zina waa zina qirashadeedba eh walihilaali sawmi bisha soomka bilashadiisana cadlun hal caadila ayaa loo shardiyaa bayinan xaal ay baanad cadaalatuhu cadaaladiisu ay caddaatay wa rajulun iyo wamra'ataani nin iyo laba dumara ayaa loo shardiyaa ow rajulu nin humma alyamiinu dhaar ayaa almaalu ay lilmaali xoolihii ow ama fiima ya-uulu wixii u noqonayay ee maal gadaal ka noqonayay ilayhi maalka xaggiisa u noqonayay ayaa loo shardiyaa kalmuudixati waaba nabarkii caddaysadii lafda caddaysay allatii juhila tacyiinuhaa ee la garan waayey ee jaahil laga noqday in la cayino oo la caddeeyo halkay ahayd aw xaqi maalin ama xaq maal kal ajali waaba sidii muddadii ow sababin lilmaali ama sabab xoolaa u sugnaaday kaliqaalati waa ka celintii waalbayci iibkii waaldamaani damaankii waalxawaalati iyo xawaaladii wa rajulu nini wamra'ataani ayaa la shardiyaa arbacun wa arbacun nisan afar dumara limaa shayga arrijaalu laa tatalic raggu inta badan calayhi aanay daalacani aanay ogaanin karadaaci waa nugmadii naaska iyo walwilaadati dhalmadii iyo wacaybihaa dumarka ceebteedii haweenka ceebteediiyo walxaydi caadadiiyo walbakaarati iyo xubka bikaarada waxaa sheekhu uu leeyahay raxima ullahu tacaala waxaa loo shardiyaa zinada marka ay sugmayso inay afar markhaati oo raggii aan soo tilmaanay shuruuddii shuhadadu ay lahayd laga helay laga helay waa inay ka marag furaan waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa ilaahay baa yidhi kuwa dumarka dhowrsoon ziniya xumaanku sheegaya afar markhaati la kaalay waaya ayaga jeedlaba ilaahaydu lowlaa jaa-uu calayh biarbacati shuhadaa maxay afar markhaati u keeni waayeen qoladii ifgiga iyo beenaburadka caysho ku samaysay baa ilaahaydu fastashhiduu calayhina arbacata minkum afar idinka mida markhaati uga dhigay baa ilaahaydu maxaa yeelay zinadu waa arrin aada iyo laxaad u fool xun ilaahay faaxisha ayuu ku tilmaamay shay aada u fool xun shay jid ahaan u fool xun ayuu ku tilmaamay shay markaa ansaabtii iyo dadkii isdhex gelinaya weeye shay markaa ciddii ay ku caddaato yacma labadii qof ee ay ku caddaato dee ay markaa fadeexad iyo ceeb fara badani ayagii ehelkoodiiba soo gaadhayso weeyaan sidaa daraaddeed ayaa markaa shuruuddii yacni markhaatiyadeediina looga dhigay markhaatiyada ugu badan qaabkii markaa dee looga marag furayeyna qaab muhmal ka fog oo cad markaa inay tahay ayaa laga dhigay afartaasi weliba waa inay uga marag kacaan zinada markaa si cad inay u arkayeen oo meel bay wada galeen iyo sidanay ahaayeen iyo lama doonayee waxa u idhi waa inay uga marag kacaan mirwad mirwadka waxaa la yidhaahdaa waa bahalka yara maydlinka ah ee dumarku ay kuina kula jireen mara hadda ma jireen xilliyadii hore mugxaladuna waxa weeye bahashaa yare birtaa yare markaa iyadana ay ku jirtay indhakuusho markaa sida mirwadka ama yani bahalka mirwadkaa loo geliyo bahalkaa indhakuusha ay ku jirtay ee looga soo qaado sidaasoo kale markaa xubinkiisii taranka iyo xubinkii taranka haweenaydu inay isugu jiraan markaa afar markhaati oo saa uga marag furaya ayaa markaa loo shardiyaa zinadu markay markhaati ku sugnaanayso yacni waanay adagtay afar markhaati oo saa u furaya in la arkaa saa daraaddeed baa zinadii xataa dhacday iyo dadkii la rajmiyey ama la jeednay taariikhdii islaamka waxay ahaayeenun dad ayagu markaa qirtay oo markaa doonayay dembiga iyo macsiyada iyo xumaanta ay galeen in markaa laga maydho markaa halkan uu leeyahy kamirwadin bimugxale waxay leeyihin shardi maahee waa dadaaluna waa inay macnaha zina dhaba inay labadani samaynayeen ay xaqiiqsadaan waayo dee xoolaha iyo unbaa sidaa loo arki karaa yacni bini aadmiga inaan sidaaba loo arkin ayaa dhici karta laakiin zina xaqiiqa ah un inay markaa ogaadaan ay ka marag furayaan ayuunbaa laga maarmaana taasi waa zinadii waxau ihi waxaa kaloo loo shardiya ligayrihi ligayri zina wixii aan zinada ahayn halkan waxaa dabdiyaa waxaa kaleen zinada ahayn ee labada markhaati loo shardiya waxaa dhaha maa laysa maalan walaa ya-uulu ila almaali wayatalicu calayhi rijaalu haaliban waxa weeye wixii aan xoola ahayn xoolana aan ku dambaynaynin xoola u noqonaynin ragguna inta badan ay daalacnaan iyagana waxaa loo shardiyaa laba markhaati oo raga oo laga helay shuruuddii markhaati aynu ku soo sheegnay inay ka marag furaan waaba sida qirasho zine oo kale hadday markhaatiyadu ka marag furan yahay qofkani zine inuu qirtay u oggolaaday laba ayuunbaa shardiya furiinkiibaa la mida soo ceshigii ayaa la mida guurkii ayaa la mida geeridii ayaa la mida ciddada goydeediibaa la mida yacni walaayadkii mas-uuliyinkiibaa la mida wakaaladiibaa la mida yacni waxa la yaaliyo wixii baabkaasoo dhan ahaa waxaa loo shardiyaa labadaa nin ayaa loo shardiyaa waxaana markaa dee ansaxay sidaynu markaa kitaabu nikaax ba aynu ku soo maraynay inuu markaa xadiidka laa nikaaxa ilaa biweliyin washaahida iyo cadlin guur ma jirayo weli iyo laba markhaati oo caadiliina mooyaane waxaa kaloo imaamu maalik ka warinaya zuhri maxamed ibnu shahaaba zuhri wuxuu ka warinayaa inuu yidhi madati sunna waxay ku tagtay anlaa tajuusu shahaadatu nisaa fi lxuduud inaanay bannaanay dumarka marag furkooda xuduudda ay ka marag furaan walaa fi nikaaxi watalaaq iyo nikaaxa iyo furiinka waxyaalahan kale aynu soo sheegnana iyana waa looga qiyaasanayaa un taasina waa mid ayada bisha ramadaan bilashadeeda oo keliya marka loo eego xagga soomka oo keliya hal qof oo caadilo cadaaladiisu ay sugan tahay bayinin ay baanad cadaalatuhu cadaaladiisu ay caddaatay ay muuqato ayaa iyadana loo shardiyayo ka marag furi kara waxaana u daliila xadiidkii abu daa'uud iyo ibnu xibbaan iyo ay warinayeen inay dadkii markaa ka sheekeeyeen wakhtigii nebiga bishii waa la arkay dabeetana ibnu cumar baa wuxuu leeyahay anaa uga warramay nebiga sala allahu alay slm inaan arkay fa saama wa amara annaasa bisiyaamihi waa markaa soomay waxaanu dadkii faray inay soomaan laakiin waxaanu nidhi waa liajli soom keliya waa soomka oo keliya uun laakiin hadday masalan dee ciddo ay ku xidhnayd oo muddo ay ku xidhnayd oo waxyaalo kale ay ku xidhnaayeen oo lagu muddaystay taa iyada laba markhaati baa shardi u ah ee waa markay liajli soomi keliya ay tahay waxaa kaloo sheekhu yidhi waxaa la shardiyaa nin waxaa laba nin ama nin iyo laba dumar ah ama nin iyo dhaarta qofkii muduciga ahaa ee wax sheeganayay uu ku kabo markuu wixii maal yahay ama maal uu ku dambaynayo maal u noqonayo mihaal wuxuu dhahay haddii maal markaa la ysku hayso oo ma laga marag furayo ama haddii maal markhaati loo samaynayo laba nin ama nin iyo laba dumara ama nin iyo dhaarta kan markaa sheeganaya uu ku kabuu ku ladho waa wixii maalkaa iyo wixii maal u ilanayay misaal wuxuu inooga soo qaaday muudixo nabarkii shijaajkii waataynu soo sheegnay dakharadii wejiga iyo madaxa ku dhacayey waxaa ka mid ahaa nabarka la dhaha muudixada allatii tuudixu lcadma ee lafda caddaysay jiirku intuu wada dhammaado lafda gaadha nabarkaasi qisaas buu lahaa laakiin hadday ka marag furaan inay nabar cad ku dhammaaday uu ku yaalo laakiin meeshiisii ay garan waayeen ay caddayn waayaan taa iyada qisaas uma waajibinaysa maal ayuunbay waajibinaysaa waa taasoo kale laba markhaati ayaa furayo ragga ama nin iyo laba dumara ama nin iyo dhaarta qofka wax sheeganaya waxaa kaloo isaguna markaas la mida xaqii maalka wax xaq maal ah masalan xaqa maalku waa maxay xaq maali masalan waxaa la isku hayaa khiyaar war waxaynu lahayn khiyaaroo saddex cisho inaan iska soo eego ayaynu ku heshin iyo mee kubaynaan heshiinin markhaatigiisu wuxuu noqonayaa ila waa xaq maal leeyahay laba markhaati waxaa ka mid a ajan wardayntan muddadeedu waxay ahayd laba yani waxay ahayd bil bay ahayd mee sanad bay ahayd mee muddaba ma inaan lahayn waxa markhaatiga ka furi karaa waa inta aynu soo sheegnay leanna waa xaq maal leeyihi ama waa sabab maal wax maal markaa sabab noqon karo waa iqaala iqaaladu waxa weeye waa ka celin iibku markuu guntamo ee shuruuddiisii ay wada ansaxdo ee khiyaaradina ay go'aan waa laasimu tarafayn cuquudda laasimu tarafaynkaa buu ka mid yahay keliya waxa ka furan iqaalo waxa la yidhaahdo iqaalana waxa weeye inuu yidhaahdo iga celi inuu baryo ou yidhaahdo niyahow ee shaygii uma baahnayo lacagtii baan u baahnay sheekadu lacagtiisii ama niyow shaygii aan kaa iibiyey waan u baahanahay o iibkiisii waan ka maarmaye niyow lacagtaadii hooyo ii celi iqaalaa la yidhaahdaa nebiguna salaasa waa dhiiri geliyey markaa iqaaladaasoo kale iqaaladaa wuu iga aqbalay oo wuu ii sameeyey iyo mee umaan samaynin baa la isku hayaa waa sabab iyaduna maal taasna markaa waxaa ka marag furaya intaa waxaa ka mid a iibkii waxaa ka mid a damaankii waxaa ka mid a xawaaladii wax kala kiraysigii waxyaalahaasoo dhan maal ah ama maal markaa ku dambaynaya ama xaq maala ama sabab maal ah waxa weeye ayagana waa nin laba nin ama nin iyo laba dumara ama nin iyo dhaarta qofka markaa wax sheeganaya وعن أود اللي واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان لما مرخاتي ملقليو رجينا حدانا يحاننا نيني لما دمرا إلهي مرخاتي كالكتبول حديث يكلا إمام مسلم وحو أنه قضى صلاة بشاهد ويمين يعني هل مرخاتي يدار أيها أيضا حكمي النبي وحلو حكمي كروه وعن ويد جهاد كان mucaamalaadkaa fara badanoo dadkuna waa ku ibtilaysan yihin saa daraaddeed baa markaa ciddii ka marag furaysay loo badiyey haddaba halkan markuu leeyahay wa rajul wamra'ataan ayada inay markaa ninku shahaadadiisu horrayso iyo inay dumarku horreeyaan wax farqiya ma laha yacni kii la doono ayaa la horraysiin karaa laakiin markay tahay nin iyo markay tahay dhaar ayada taa waa shardi oo uma buu ina yidhi eeg wa rajulun wa mar'ataani halkaasi markaa iyagu farqima kala lahaa laakiin wuxuu uhi ow rajulun uma alyamiinu waa inuu ninku markhaatigiisa horreeyaa kadibna waa inuu ku xigaa dhaarta markaa uu ku kabayo oo waxaanu markaas odhanayaa wallaahi markhaatigaygu run buu sheegayaa aniguna shaygaa waan leeyahay oo se aan u sheegtay ayaan u leeyahy marka waynu markhaatigiisa horreeyaaye markhaatigu aanu dambaynin waana waxaa soomaalidu markaa ay tidhaado lukaabtaanu leeyahy markay dacwinayaan ayaa waxay leeyihiin markhaati aanu haysaa wixii iga gaabtaa lukaabtaanu leeyahay macnaha waxa weeye wixii iga dhinmee sharci iga gaabta dhaar baan ku kabayaa in ku xoojinayaa ayay markaa uga jeedaan waxaa kaloo sheekhu yidhi nin iyo laba laba dumara ama afar dumara ayaa shardi u ah inay ka marag furaan ama ka markhaati furi karaa waxyaalaha aanay raggu inta badanin daalacanin dumarku ay la gaarka yihiin sida dee jaqsiin naas la jaqsiinayo yacnii ilmaha la ysku hayaa ilmahan inuu markaa naaskan gabadhan jaqay nin wuu ka marag furi karaa laba nin way ka marag furi karaan nin iyo laba dumarina way ka marag furi karaan afar dumarina way ka marag furi karaan waxyaalahaanay raggu daan waa sida nugidda naaska iyo ee dhalmadii iyo ceebaha dumarku marka ay leeyihiine markaa dee jidhkooda hoose ku yaalla iyo caadadii markaa inay heshay iyo bikaaradii inay carmal tahay iyo inay bikro tahay iyo waxyaalaha caynkaasa ee raggu inta badan aanay daalacanniyo dumarka u gaarkaa taana waxa ka marag furaya laba nin oo dee dhakhtarraa bay noqon karaan nin iyo laba dumar oo dee dhakhtar buu noqon karaa ama afar dumaraba waxaana markaas ibn abi shayba markaa zuhri uu ka wariyay yuhi madati sunna biannahu tajuusu shahaadatu nisay fii maa laa yatalicu calayhi hayruhunna inay ku bannaantahay markhaatiga dumarku wixii aanay kayrkood daalacnay min wilaadati nisaa wa cuyuubihinna waxyaalihii kalena ayagana waa looga qiyaastay marka haddaba waxaa halkaa inooga caddaanaysa wixii aan ku sugnaa wixii aan ku sugnaanin nin iyo laba dumar ah nin iyo dhaar kuma sugbaan nin iyo laba dumara wixii aan ku sugmaynin nin iyo dhaar kuma sugmaan wixii laakiin ku sugnaa nin iyo dhaawdhuu ku sugnaa walinzinaa wayushradu waxaa loo shardiyaa lizinaa lishahaadati zinaa zinada marag furkeeda arbacatun afar ayaa loo shardiyaa ka marag furaya ana dakhalahu inuu geliyey xubinkiisii taranka farjiha xubinkeedii taranka ka mirwadin ka idkhaali mirwadin mirwad iyo mayliha gelintiisa oo kale fii mukxala la geliyo markaa baashaa lagu shubto indhakuusha wakayri waligayri waxaa loo shardiyaa zinada waxaan ahayn inaani laba ayaa loo shardiyaa ka iqraari zinaa zina qirashadeedba weeye walihilaali sawmi bisha soon bilashadeedna cadlun ayaa loo shardiyaa bayinan xaaluu yahay mid cad ay baanad cadaalatu ay caddaatay wa rajulun wamra'ataani ayaa loo shardiyaa ow rajulun uma alyamiinu dhaarbaa almaalu ay lilmaali xoolihii loo shardiyaa marag furkiisii oo ama fii maa ya-uulu ilayhi fii maa yarjicu ilayhi wixii maal u soo noqonayay ku dambaynayay kalmuudixati waaba caddaysadii lafda caddaysay alatii juila tacyiinuha meesheedii ay ku taallay la garan waayo caddaynteeda aw xaqi maalin ama xaq maal uu leeyahay kal ajali waaba sida muddadii dee dayn iyo wax laysku lahaayoo kale ow sababin lilmaali ama wixii sabab maalka u noqonayay kal iqaalati waa celintii walbayci iibkii waddamaani iyo damaan qaadidii walxawaalati iyo xawaaladii yacnii damiin buu ahaa iyo ima ahayn yacnii waxaa ka marag furi karaa waa kuwa aynu sheegnay xawaaladii waan kugu wareejiyey dayntii adigula cid baan kugu wareejiyey kumaad wareejinin ayaa la ysku hayaa markaa kuwaasaa ka marag kacaya wa rajulun wamra'ataani ayaa la shardiyaa arbacu nisan wa arbacu nisan iyo aw arbacu nisun ama afar dumara limaa shayga arrijaalu laa tatalicu inta badan aanay daalacanni aanay ogaanin calayhi gurisa ka radaaci waa nuugmadii naaskala jaqayiiyo walwilaadati dhalmadii iyo wa caybiha haweeneyda ceebteedii iyo walxaydi dhiiggii caadada iyo walbikaarati xubka markaa bikaarada baabu dacwaa walbayinaat waxa u baab yahay dacwoodii iyo sheegashadii iyo bayinaadkii iyo caddaymihii dacwa asalkeeda waa dalab walahu maa yaddacuun waxay dalbaan bay leeyihin sharcanna dacwo maray ka warramayaan waxadaan ikhbaarun can wujuubi xaqin lilmuqbir calaa hayrihi waxaa la yidhaahdaa ka waran xaq u waajibay oo uu ku yeeshay qofkan warramaya cid kale ayaa la yidhahdaa dacwo waa sheegasho qof uu sheeganaya xaq uu leeyahay uu cid kale ku leeyahay ayuu qaadi iyo garso oragti ka sheeganaya markaasay dacwo noqonaysaa laakiin sheeke iyo meel haddii la iskaga sheekayso qofkaasa waxaa ku leeyahay dee waa iska sheekay dacwad maaha mudacigu waxa uu mararka qaarkood u baahan karaa bayine iyo caddayn oo shuhuudi ah saas daraaddeed baa markaa bayinaadkiina markaa halkan uu soo dhigayoo isagoo markaa bayinaadka oo shuhuudiga markaa inooga soo warramay leanno ayaga ayuu xaqu ku caddaanayaa xadiidkii baa muslimna wuxuu ahaa low yucda annaasu bidacwahum nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadka haddii la siin lahaa sheegashadooda oo qof waliba wuxuu dhaa anaa la siyuu la odhan lahaa dad baa sheegan lahaa rag dhiiggood iyo xoolahood walaakin alyamiina cala almuddacaa calayhi laakiin qofka wax loo sheeganaya dhaar baa lagu leeyay bayhaqi sanad xasana wuxuu ku warinayaa walaakina albayinata cala almuddaci walyamiinu calaa manankar bayinay caddaynna waxaa lagu leeyahy qofka wax sheeganaya yemiintana waxaa lagu leeyahy qofkan inkirsan jaanibka muduciga ayaa daciif ahoo marka dee waxaan asalki asalkii waafaqsanayn buu sheeganayaayo ilaa asalku waa inaan qofkan waxba lagu lahayn waxaanuu qofkani hayaa u sheeganayo inuu isagu leeyahay dumadiisu inay berintay jaanibkiisu markaa waa daciifoo waxa lagu xoojiyey xujaday qawiga ahayd amaa dhinacan kan diidan ee shaygii markaa isaga wax loo sheeganaya ama gacanta ku haya dhinaciisu waa qawi oo isagana xujadii daciifada ahayd oo dhaartaasa ayaa isagana la mariyay xaggiisa wuxuu sheekhu uhi raximah ullahu tacaala in tamat idacwa bishayin culima sa'ala qaadin khasmahu wa xakama in yactalib khasman fayashhad waham bayinatun bixaqi muddaca xakam wuxuu uhi in tamat hadday dhammaystiranto addacwa dacwadii hadday dhammaystiranto bishayin shay la sheeganayay culima la ogaaday sa'ala qaadin qaadi wuxuu weydiinayaa khasmahu ey sa'ala yas'al wuxuu weydiinayaa qaadi khasmahu kii ay saysteen wuxuu sheeganayay waxakama waana xukumayaa in yactarib khasmun hadduu kaa khasmigaahi uu qirtana wuu xukmin fain yajcad hadduu diido ow dafilo wahanma halkaana bayinatun markhaati ay tahay bixaqin ka marakacaysa muddacan laysu sheeganayo xakama waa xukmin waxaydu meeshii laa bayinata markhaati aanu jirin falmuddacaa calayhi ka loo sheeganayo xallif falmuddacaa calayhi xallif dhaari xaydu meeshii muddacin dacaa muddaci uu codsado fa in abaa hadduu diido ruddad waxaa lagu celiyay calaa man iddacaa kii sheegtay wabilyamiini dhaartaasaanu yastaxiqu lmuddacaa kii uu sheeganaya la sheeganaya uu ku mudanaya waxaa sheekhu leeyahay haddii dacwo ay dhammaystiranto oo maxay dacwadu ku dhammaystirantaa dee waa in la helo shuruuddeedii shuruuddii dacwada ayaa dhammaystirantay oo buuxsatay dacwo saxiixa ayuu markaa soo gudbiyey qofkii wax sheeganayay dacwaduna way qaybsantaayoo markaa dhinacyo badan laga ego way qaybsantaa xagga shuruuddeeda marka laga eego dacwo saxiixa iyo dacwa faasida ama dacwa naaqisa iyo dacwa albaatila ayay noqdaan mid dacwa saxiixa ayaa la yidhaahdaa waata shuruuddii oo dhan dacwaddu ay lahayd laga helay dalab iyo codsi markaa mashruucana dee keensanaysa ee sala ku haysa masalan waa in qofka wax sheeganaya iyo ka loo sheeganayaaba ay laba qaangaadha yihiin waa inay multasimeyn lilaxkaam ay yihiinoo dee gaal xarbi oo kale aanay ahayn iyo murtad waa inay dad markaa axkaamta islaasimiyey aha yihiin waa inay dacwaddu macluumad tahay yacni shaygan yacni dacwaddu waa inay macluumad tahay waxaanuu sheeganayaa wax cad waa inuu yahay waa inay mulsima tahayoo qofkan wax ku laasiminaysaa dacwaddanuu sheeganayaa shay wax kaga du hadduu yacni intu aan waxba ku laasiminayno shay buu ii hibeeyeyoo shay baan ku siinayaa buu yidhioo hadday waxyaalo noocaasa waxbaan ku amaahinayaa buu igu yidhioo wax noocaasa kale hadday tahay dee dacwo ma noqonayso markaa masmuucoo la aqbalo ee waa inay dacwo qofkani waxbuu iga iibiyey wuu iga haystaa waxaan lahaabuu iga dhacay waxaan ka rabaa in laiga socdiy dacwo qofkan wax ku laasiminayso wax lagaga soo jarayo waa inay tahay wax yacni munaaqadayo oo dacwo hore oo yacni uu munaaqado ku samaynayu burinayaana waa inaanay jirin ee waa inay dacwo markaa dee bilow ilaa dhammaad dee isdaba socota waa inay tahay shuruudaha noocaasahoo lixa marka laga helo ayay dacwo saxiixa noqotaa midna markaa masalan taasina waxay keensanaysaa dee arrimahan aynu soo sheegnayoo iminka kitaabku sheekhu inoo sheegayo axkaam badan baa ka ratibmaysa in loo yeedho qofkii wax loo sheeganayay in hadduu joogo la yidhaahdo ka jawaab dacwaddan lagu sheegtay in haddii markaa u inkiraan la yidhahdo qofkii markhaati keen haddii markhaati la waayo la dhaariyo waxaasoo dhan baa ka ratibmaysa dacwada saxiixada ah midna waxaa la yidhahda dacwa alfaasida ama dacwa naaqisa la yidhaahdaayo horta shuruuddii asaasiga ahayd waa la hayaa oo masalan labadii qof waa mukalafayn waa yacni multasimeyn lilaxkaam laakiin awsaabdeedii baa qaardhiman yihiin waana wax la sixi karoo la toosin karo masalan wuxuu leeyahy xoolaanuu sheeganayaa ma cayimayo miqdaarkii dhul buu sheeganayaa iyo guri ma cayimayo guri baanu sheeganayaan buu leeyihi ama yacnii shay buu sheeganayaayo ma odhanin shaygan qofkan isagaa gacanta ku hayaa dacwaddaasi dacwo marduudoo la celiyo noqon mayse e bal waxaa laga odhanayaa dacwaddaada isku soo habayso dacwaddaadu ma dhammaystirma e soo habayso oo isku soo hagaajisa baa la odhanayaa cid kuu soo hagaajisa haddaanad garanaynin ilaa garsooraan iyo qaadiga looma ogolo inuu u laqiimo oo u toosiyo waxaa leeyahy orodoo markaa abukaato ama loo yeer doono dacwad habaysan oo la dhegaysan karoo masbuuca la kaalay baa la odhanayaa taana dacwa naaqisa ama dacwa faasida mida waa dacwa albaatila waa dacwada aan saxiixo ahayn masalan ninka wax sheeganaya waa faduuli wuxuu leeyahay waxaan ku dacwoonayaa guri uu ninkaasi leeyahay gaari uu hebel leeyahay isagii ma laha oo anaale ma laha wakaalad baan ka haystaa kii lahaa ma laha weli baanuu hayo anaa mas-uuloo male waa faduuli baa la yidhaahdaayo qofunbuu isku rarayaa uu iska qabsanayaa dacwaddiisaasi waa dacwa baatila waxba loo kala furi maayo waar bal ka jawaabkii la haystay la odhan maayo leannu xaqba uma leh inuu inuu arrintan ka jawaabo inuu inuu wax ku dacweeyo waxaa ka mid a dacwa hayru mulsima wuxuu leeyahay wuxuu ii ballanqaaday inuu wax amaahiyo waar bal u yeer waar ma amaah ma tiri waan ku amaahinaya dee hadduuba yidhi waan ku amaahinaya imkanani waxba ku amaahin maayo dee xaq buu leeyahay waxyaalaha ay sheegeen waxaa ka mid a wax xisiga ama sharcigu diidayo hadduu nin weyn oo siddeetan jira isagoo labaatan jirayla anaa dhalay oo nasabkiisaan sheeganaya dee wax xisigaa ayaba amamay war iska dabaan leey waxaa ka mid ay culimmadu ku miisaaliyaan dee nin iska miskiin oo meelahan iska joogay tujaartaa waaweyn hadduu idhaha boqol kun oo dollar baan ku leehay ee xaajiga hallay soo qabto bal u yeedha xaajigii la odhan maayee waar orodba maad arag baa la odhanaya weligaaba boqol kunna maad arag kunna maad arag baa la odhanaya oo cid u furi maysa dacwad leanna waa la arkayaa waxaanu ku socdaa inaanay raad lahayn markaa la daalin maayo dadkii halkaasaa lagu kala reebaya taana dacwa baatila ayaa la yidhaahdaa haddaa wuxuu sheekhu yihi in tanmat idacwa bishayin culima hadday dacwaddii dhammaystiranto shuruuddeedii laga helo waxaan la sheeganayaana shay macluuma yahay mudduci markuu hadalkiisa dhammeeyo qaadigii kii khasmigiisa ay ishaysteen ayuu odhanayaa ka jawaab war dacwaddaasaa lagu sheeganayaaye ka jawaab jawaabtaasina waa laba mid un dee inuu markaa wixii qirto oo yidhaahdo waan ogolay oo waa laygu leeyahay iyo inuu dafiro yidhahdo layguma leh haddii uu qirto u yidhahdo shaygaa waa laygu lahaa laakiin waan iska bixiyey ama wuu iga saamaxay markaa isagaa la odhanaya caddayntii keen ilaa asalkii wuu qiraye oo dacwadda xaggela isu rogaysaa hadduu se dafiro horta wuxu uhi saara qaadin khasma u weydiin waxakama in yactarif khasmu haddii uu markaa qirto dee qaadigu wuxuu ku laasiminayaa inuu xaqaa markaa ka baxo ninkii lahaa uu siiyo qirashadaasaan igu sugmaysaa iyadoon qaadigu waxba xukumay qaadigu waan xukumay odhan maayo e oo xakamadani waxaasaan kugu xukumay odhan maayo waayo qofku isagaaba isku xukumay iqraar wax ka weyni ma jiro dee waa iska bixin haddaba saad isaga bixin lahayd falowgeed qabo oo waa waxakama in yactarif khasma hadduu se diido oo idhaahdo waxaa layguma leh wax alla wuxuu igu leeyahy ma jiro ama shaygaa layguma laha buu yidhi qaadiga laba arrimoodba u furan inuu ku yidhahdo war markhaati ma haysataa ninkii waa kana ugu dafirsay caddayn ma haysta iyo inuu ka aamusu isaga sugo markaa hadduu qofkii markhaati haysto markhaatigiiya bayinadii soo taago ay uga marag furto markhaatigaas sidaa dee markhaati dhinac walba ka dhammaystiran uu yahay waa xukminayaa qaadigii oo mudducigu hadduu yidhaahdo ii xukun waa u xukminayaa markaa taas oo waa halkaa uu leeyahay fain yajxaj wahama bayina bixaqin muddacin xakama waa uu xukumayaa waxaa kaluu ina yidhi waxaytu laa bayina meeshii aan bayine iyo markhaati aanu mudducigu haysanin ama waabu haystaa bayine iyo markhaati isagii baaba yidhi ii dhaariya oo waxba markhaatina keeni maayo soo ma dafirsanaa ii dhaariya buuli marka taana yacni wuu dhaar dhaarayoo xalif xayu mudacin dalab markuu mudduci dalbo isaga ayaa la dhaarinayaa mudduci caleyhi ayaa la dhaarinayaa deriska qeybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجري دعودي وعين صوت شاقني مركا أنم مدعق مرخاتي عدين هيسنين أما هو هيستا waa iskaga gudbaa wuxuu yidhi bes ma waxba baa isagu hay dhaarta buuli muddaca calayhigii wuu dhaaranayaa markaa dhaartaasina waa inuu mudducigu dalba u yidhaahda ii dhaariya leanna wuu ka dayn karaa haddii uu iska dhaarta iyadoon la codsanin ama garsooriba iska mariyo dhaartaasi waxba kama jiraan weeye oo dhaartaasi wax ka soo qaad malaya waa inuu mudducigu yaa ii dhaariya haddii uu diido mudacaleygii baa dhaartii diiday waar dhaaro buuhi oo ma dhaaranayo buuhi dhaartaa ma ogoli buuhi anigu ruddat cala almudaci waxaa lagu celinayaa dhaartii waxaa lagu celinayaa calaa man iddaca kii sheegtay ee muduciga ha sheeganayay ayaa lagu celinaya deetana isagaa dhaaranaya inuu shaygaa qofkaa ku leeyahay marka uu dabeetana dhaarto alyamiin almarduuda dhaartaa marduudada ee lagu soo celiya markuu dhaarto waxa uu mudanayaa wabilyamiini yastaxiqu lmuddaca dhaartaasu wuxuu ku mudanayaa markaa wuxuu sheeganayo loogu xukminayaa laakiin nukuulkaa iyo diidmadaa uu diiday keliya ninkaasi lagu xukmin maayo leannu xadiidka daaraqudni uu warinayo xaakimna mustadraga ku warinayo annahu sal l sl radda alyamiin calaa taalib alxaq dhaartii wuxuu ku celiyey qofkii xaqa doonayey ayuu ku celiyey waana mas'ala ay fuqahadu isku khilaafeenoo abu xaniifa madhabkiisa iyo riwaaya can imaam axmed ayagu waxay leeyihiin diidmadaa uu dhaartii diiday qofkii wax loo sheeganayey ayaa qirasho oo kala noqonay isagu waa lagu xukminaya dhaar celinayaana ma jiray markaasaa lagu xukminayaa halka jumhuur oo markaa maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada riwaaya imaamu axmed leeyahay ay leeyihiin diidmadaa uu dhaarta diiday kuma filla xaqaa sugiddiisa waa arrin daciifa waa in lagu xoojiyaa dhaar oo qofkii muduciga ha lagu celiyaa o la yidhahdaa ku dhaaro daahiriyadoo kale waxay qabtaan lana celin maayo ninkaa laba midunbaa laga rabaa wixii inuu ogolaadiya inuu ka dhaarto wax saddexaad mid wax la celinayaa ma jire hadduu labadaa mid diidaba jeelkaa loo diro haddaba yemiinta marduudada ah ee lagu celiyey ka muduciga waxay ka dhigan tahay bay yidhaahdeen fuqahadana qabtaa iqraarulmuddaca caleyhi isagoo qirtay nukuulkiisaasaa mansilata iqraari laga dhigayaa hadduu markaa kadib yidhaahdo markhaati baan hayaa waan bicinaan bixiye ama u iga daayey taa laga dhegaysan maayo le'annu dhaartaa lagu dhaartay ayaa waxay iyo nukuulkiisa didmaasaa waxay u dhigan tahay iqraaruu qirtay oo kale markaa laga yeeli maayo hadduu yidhahdo iminkaan markaa aan markhaati la kaalayayayo waayo hadduu muducigina dhaaran waayo ka waran markii muduciga ahaa hadduu dhaaran waayo isna markii dhaartii lagu soo celiyey wax cillo uu sheeganaya ama markhaatibaan keensanayaana aanu lahayn dee xaqiisii dhaarta markaa waa dhacaya kala tagan weeye haddaba kala dhaqaajiya ilaa markii hore markhaatikeen baa markhaatigii waa waaye kii kale markaa ayaa la weydiiye wuxuuhi ma qirsanin ka dhaara baa la yidhi xaq wuxuu yeelanaya inuu idhahda anigu iskama hube eh oo ma garanaya ha ku dhaarto isagu hadduu isaga dhaartaa ku isagu ha ku dhaarta isaga wax sheeganaya waxay waar ku dhaara haddaba adigu soo adigu ma sheeganayso dacwadii waxa soomaaliya ku dhaaro ah lagu xukume ku dhaaran maayo dee iska tag weeye haddaba ilaa la iska lulan maayo waa in la kala dhaqaajiyaa markaa dadkii gadaal wuu ka soo dacweyn karaa xilli kale hadduu dee wax isla soo helo laakiin hadda kala dhaqaajiya un weeye wuxuu uhi sheekhu in tamat dacwa hadday dacwadii dhammaystiranta bishayin culima wax la ogeeyahay oo la ogaaday la sheeganayo sa'ala qaadin qaadiga garsooriga khasba kii is haysteen ayuu weydiinaya waxakama waanu xukminaya inuu ka baxa xaqaa in yactarif khasman hadduu qirto kii ay saysteen fain yajcal hadduu diido walxal hama halkeena bayinatun markhaati u hayo bixaqin mudaca xaqaa la sheeganaya markhaati u hayana xakama xaakimku waa xukumaya waxaydu meeshii laa bayina bayinaya cadayna aani jirin falmudaca calayhi xallif dhaari xaysu mudacin daca muddici markuu dacaad dalbe ee u codsado fain abaa mudda calayhi hadduu diido dhaartii ruddad calaa man iddacaa kii sheeganaya baa dhaartii lagu celinaya wabilyamiini dhaartaasaanu yastaxiqu lmuddaca kii u sheeganaya ku mudanaya waalmuddacii kii sheeganaya caynan shay muuqda oo biha yanfaridu axaduma midkood uu la keli yahay keli u hayso fa hiya shaygaasi liman lahu lyad cidda gacantaa leh ayay u sugnaatay waxaydu meeshii kaanad macahumaa la jirkooda ay ahaatana oo washahidad bayinataani laba markhaatina ay kacaanna xulliba waa la dhaari waqusibat waana la qaybinayaa shay halkan waxa uu sheekhu inooga warramayaa marka shay la sheeganayo ee ma dacwaddu ay mutadaaciyaan noqoto ayuu inooga warraya wuxuu leeyahay hadday laba shay sheegtaan anigaa shaygan leh anigaa shaygan leh midkoodna wax bayina iyo markhaatia ma hayo laakiin midkood baa shayga gacanta ku haya waa gaadhiyoo mid baa gacanta ku haya waa guriyoo mid baa degan waa jagoo mid baa yaalla yadda waxaa looga jea waa gacan ku hayn markaa waxa uu leeyahay waxay u sugnaanaysaa oo loo xukumayaa ciddaa gacanta ku haysa laakiin waa biyamiinihi ku dhaaraa la odhan inaad markaa adigu shaygan iska leedahay oo ninkani aanu waxba kugu lahayn ku dhaara baa la odhanayaa haddayse dhexdooda tahay shaygii labadoodaba waa la jirta gacan bay wada jirta dee waa gurigoo labadiiba waa ku jira midna maqsin buu ku jiraa waa jagoo midna xaggeenu ka soo jeeda midna xaggeenu ka soo jeedaa waa mar oo midba dhinac buu haystaayo garsoorkiiba isagoo midba dhinac goy ka laalaada ayay isla tegeenoo waa wada sitaan mid waliba bayine iyo markhaati buu soo taagay ama dee markhaatiba waa la waayeyba labadoodaa markhaati ay soo taageen mar haddii wax kale u kala rajaxaana aanay jirin labadaa bayine iyo markhaatigaas way isla dhacayaan dabeetana markay isla dhacaan dee waxay noqonaysaa markhaati la-aan labadoodaba waa la dhaarinayaa mid waliba inuu shaygaan leeyahay oo ka kale aan waxba ku lahayn kii kalena intaa in leeg buu mari dabeetana waa loo qaybin markii horeba hadday dadaan bilaa dhaar baanu ku qaybsanayna inay mukhaalafo yeeshaanna dee qaybsadun baa la odhan intaan mid walba la dhaarinin walmuddacii ka sheeganaya caynan shay muuqda oo aan daynahaynoo yanfaridu bihaa uu la keliyoobi axadumaa midkood yacni gacan kuhaynteeda uu la keliyoobayo oo mid gaar u hayo fa hiya shaygaasi liman mid bay u sugnaatay lahulyadu gacan kuhayntaas kale ayaa loo xukminaya u sugnaatay biyamiinihi waxaydu meeshii kaanad macahumaa labadoodaba ay la jirteen labadoodaba ay shaygi wada hayaan oo washahidad bayinataani laba markhaatina ay ka marakacaan maanu markhaatima jirin xullibaa labadaba waa la dhahay qusiba shaygina waa la qaybinayaa waxallafa alxaakimu xaakimku waa dhaarinayaa man tawajahad calayhi dacwa ciday dacwa ku soo jihaysatay fii siwaa xaddin habata lilah xad ilaahay u sugnaaday wixii aan ahayn lalqaadii walalqaadii qaadigina la dhaarin maayo walow macsuulan mid la casilayba haadee washaahidin markhaatigii la dhaarin maayo wa min kibri tawkiili wakaalad wakiilasho la wakiishay kii inkirsanaa batan kamaa ajaaba dacwan xarafa wa nafyi cilmi ficli hayrihi nafa wuxuu yidhi xarafa batan goonaan buu ku dhaaran kamaa ajaaba dacwa siduu dacwo ugaga jawaabay wa nafya cilmin ogaan anfinteed iyo meesha ka saariddeed buu ku dhaaran nafaa idaa nafaa marka uu anfinayo meesha ka saarayo ficla hayrihi ficil iyo fal ay cid kala samaysay sheekhu halkan laba masalo oo waaweyn ayuu nooga hadlayaa mid weeyaane yaa la dhaariyaa waxa uu leeyahay xaakimku waajibnimo wuxuu dhaarinayaa qof kasta oo ay ku soo jihaysatay dacwa saxiixa macnaha qof kasta oo la dacweeyey oo dacwa saxiixa oo shuruuddeedii laga helay la dacweeyey dee haddii qofkii markaa wuxuu sheeganaya caddayn waayo waa la dhaarin laakiin waxa halkaa ka sii go-an oo ayana ay sii raaciyaan waa dacwada haddii uu sidaa la sheeganayo lagu dacweeyey uu qirto wax ka dhalan lahaayeen kullu man tawajahad calayhi dacwa saxiixa low aqara bimatluubiha ulsima bihi ama lasima bihi qof kasta oo dacwa saxiixa ay ku soo jihaysatay oo haddii waxaa lagu dacweynayo uu qirto wax kaga laasimi lahayn ama wax laga saari lahaa waa la dhaarinaya albayinatu al ala man idaca walyamiinu calaa man ankar bayine waxaa lagu leeyahay cidda wax sheeganaysa dhaarin waxa lagu cidda inkirtay alyamiinu cala almuddacaa calayhi masalan waxbay ku dhuftay wiicay xataa tacsiir keenaya xoolu iga qaaday dee hadduu yidhaahdo waan qirtayo waxaas waa jiraan waxbaa ka sugmaya laakiin muxuu ka soo reebay arrimuu ka soo reebay xuduudda ilaahay xad ilaahay u sugnaaday xadka zinada xadka khamriga ayaga dhaari ma soo gasho qofka lama dhaariyo dacwana laguma aqbalo wax dacwoana laguma aqbalo leanna waxaan qofkan sheeganaya wuxuu leeyahay ma waxaan ku dacweynaya qofkan inuu zinaysay waxaan ku dacweynaya inuu khamri cabbay dee ma xaq uma lihid waa xaq ilaahay wal weliba in la asturo oo la qariyo isaguna isqariyo ciddibaasna ay qariso ayaa layna faray markaa xuduudda sideedaba arrimo soo gasho waxaanay soomaalidu isugu dhaarisee markaa yacni inanbu markaa ureeyey oo haddaanad ogolayn ka dhaaro waa wuxuuna soomaalidu ku kala baxdee dhaartaasi dhaar sharciga meel laba ka soo gashaa ma aha leanno zinaa qofkan isagaaba qofkan la yidhi gabadhan uu ka zinaysay oo uu garciyo ama waxaan ku sameeyey dee waa in afar markhaati loo keenay afartii markhaati haddii la waayo dee isagaba xadulqadaf yeeshay oo siddeetan jeedal buu leeyahy in ciddii waxaa ku sheegtay lagu dhufto marka meelay dhaari ka soo gashaaba ma jirto zinadii iyo markaa wixii la midka ahaa waxa kaloon isna la dhaarinaynin qaadigii walow xataa yacni intii la casilayba ha ahaatee inaanad jawr samaynin ku dhaaro waxaan ku dacweynayaa yacni inuu jawr samayn jiray dee xaquma lihi inaad ku dacweyso hadduu yacni uu ku dhaartana dee wax iminka yacni hadduu qirto inaa waan sameeyana wax iminka la odhanaya dhig meeshii ma jirto mansabkiisana dee dhaartaa iyo in qaabkaa loo duleeyo way diidaysaa haddii kaleo qof waliba markuu garsoori ka tago dib loo eryado ama isagoo jooga la qabsado ama la eryado ha dhowto dee wax bay cid garsooro noqonaysaa ma jirto markhaatiga isna lama dhaariyo waa marka dambe laakiin marka hore waxay dhaha culimmadu waa iska wanaagsantay xilliyadan dambe zamanku fasahaaday waa la iska dhaarin karaa oo dhaartaa markaa la dhaarinayo iyo kala kaxayntan la kala kaxaynayo ee la leeyahay midba meel la joojinayo markuu midna markhaati waa arrimo iska sunno ah leanna waxaa ka muhi inaanay qofkani dee waxaa un laga maarmaana xagga sharciga qof caadila inuu yahay oo shuruuddii laga helay markaa mar hadduu caadil yahay oo la tasgeeyo qof doosan yahay dee wuxuu sida cadceedda u arkaya wuu ka marag furayaa ama wixii kale ka marag furi maayo isagaa la cuskanayaa markaa ama kii kale hag fadhiya ama yo ag fadhiin laakiin xilliyadan dambe ee markaa ay arrimuhu iska fasahaadeen ayaa markhaatiyada la kala kaxeeya kanaad wax weydiinaysa masalan dil buu ka warramayaa wuxuu leeyahy ninkaas isagaa dilay haye goormuu dilay xilli may ahay taariikhu xilli may maalintaas meeshu halkeed halka muxuu ku dhuntay wuxuu ku dhuntay toore barqay ahayd halkaasaanu taagnay haye kii kalaad markaa u yeedhay haye xilli muu dilay waxay ahayd habeen bay ahayd oo muxuu ku dhuftay xabad buu ku dhuftay markaa markhaatiyadaasi wuu buraya markaa waxaa markaa keenaysaa inaanay waxaa la isu agfadhiisinaynin inaanay markaa markhaatigii siduu keli yidhu kana odhanin nin baa wuxuu ii sheegay qolyaheenan markaa nin mas-uul weyn halkan ka ahaan jiro weliba arrimaha dadka dabagelkooda iyo aada u yaqaana ayaa wuxuu ku ihi qolay ka shakiday qolahu dheel degan baa nin iyo gabadhu dheel degan baa laga shakiyey buuhi markaasay iisoo sheegeen buui markaa mas-uul saru ahaa markaa mid saldhig haysaan buui war bal qolada qolkaa ku jira albeerkada waanu ka shakisan nahay bal la oradoo soo warayso labadiiba intuu tegey buu iska soo waraysay buuo waxbay u sheegeenoo wuu iskaga soo noqday waxaan kuui war runkumay sheegine toban su-aaloodoo isku mida intaad diyaarsato bal ninkana mar gaara weydii gabadhana mar gaaro weydii goormay isguursadeen intay uwad isku leeyihiin halkay isku guursadeen waxay u socdaan goortay yimaadeen toban su-aaloodoo isku mid bal ninkana weydii gabadhana weydii wuxuu yidhi tobankiibu weydiiyo hal midh way isku waafaqi waayen buuri hal midh way isku waafaqi waayen buuri dee waan soo xidhay buuri oo markaa dad balaayo waday ayay ahaayeen buuri macnaha markaa waxaan tafriiqan iyo dhaartan iyo waa xilliga dambe xilliga hore may jirin ee markhaatiyadani waxaan lagu kalsoonaa laakiin tan imanka ka hadlayaa waa yacni intaa kadib yacni in la yidhaahdo markaa ku dhaaro inaad markaa been sheegin taa markaa iyadana lagu dhaarin maayo munkiru tawkiil qof buu leeyahay ninkaasaan dacweynayo adda wakiil baad u tahay ee waxaan isii ku dhaaray inaad wakiil u ahayn la odhan maayo leannu mar hadduu inkirudhi wakiilba uma yihi dee dafiraadaasaabuu ku casilmayaaba ama hadduu idhaha wakiil baanu ahayn lafdeeda dee miyuu bixin karaa ninkani waxaanu sheeganayo ma bixin karayo marka kaana isagana la dhaarin maayo masalada hore waa intaa masalada labaad waxa weeye waa qaabka dhaarta qaabka dhaarta qaasimigiina waynu ku soo marnay hadduu qofku waxaanuu ku dhaaranaya ama ka dhaaranaya wuxuu isagu sameeyey ama waxaanu samayn ay tahay wuxuu isagu sameeyey buu ku dhaaranayaa waxaanu isagu samaynin buu ka dhaaranayaa man xalafa calaa ficli nafsihi xalafa cala albati waalqaطci nafyan aw isbaatan wuxuu ku dhaaranayaa si go-an oo wuxuu leeyahay wallaahi waxaa inaan sameeyey wallaahi waxaa inaan ka iibiyey wallaahi waxaa inaan saa idhi wallaahi inaanan waxaa saa odhan wallaahi inaanan waxaanuu samaynin ficilka isagu nafdiisa marka uu qofuu ku dhaaranayo wuxuu sameeyey oo isbaada iyo waxaanu samaynin oo nafyiya wuxuu ku dhaaranayaa go-naan buu ku dhaaranayaa marka waa halkuu leeyahay batan kamaa ajaaba dacwa xalafa xalafa wuu dhaaranayaa qofkii batan go-naan buu ku dhaaranayaa si go-an ayuu u dhaaranayaayo wallaahi waxaa inaan sameeyey iyo inaanan sameeya kama ajaaba dacwa siduu dacwo ku jawaabay qofka waxaa lagu dhaariyaa hadba dacwadu ku jawaabay markii la weydiinayey ayuunbaa lagu dhaariyaa waxbaa loo sheegtay wuxuu yidhi waxba iguma laha waxba iguma laha buuri waxaa lagu dhaari inaan waxba ku lahayn wuxuu idhi shayga caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa iguma leh hadhow waxaa loodhan shayga caynkaa iyo caynkaa inaanu kugu lahayn ku dhaaro hadba siduu kaga jawaabay dacwadun baa lagu dhaaranaya soomaaliduna waxay tidhaahdaa been doodee been dhaartay bay leh qofku hadduu marka hore been ku doodo beentii unbuu ku dhaaranaya ilain waxaa la odhanaya intii aad sheegaysa un ku dhaaro baa la odhanaya ama intii aad lahayd ma jirto un ku dhaaro laodhanay marka haddaad marka hore been ku doodo ama aad been ku jawaabto beentii unbaad ku dhaaran ama aad lagu dhaarinaya markaa kama ajaaba dacwa hadday ficil cid kale tahay ficil cid kale hadday tahay waxaad ku dhaaranaysaa oo masalan ka soo qaad dee ficil qofaad ku dhaaran kartaa masalan qofaad xalkiisa leedahay waalidkaayoo kale ayaa wax loo sheeganaya waxaa loo sheeganayaa ama adigibaaba sheeganayaba waxaad sheeganaysaa hadduu ihbaad yahayo waxaad sugaysa hadduu yahay cala albati walqaci baad kudhasaa wallaahi abhay isagaa shaygaa iibsaday shaygaa isagaa lahaa shaygaa isagaa la si go-an baad u dhaaranaysaa laakiin waxbaa loo sheeganayaayo waxaa la leeyahay waxaasuu naga qaatay waxaasuu markaasi aniga yidhi markaa nafyi ayaad samaynaysaa ma odhan kartid wallaahi inaanu idinka qaadan wallaahi inaanu waxaa samaynin ma odhan kartid lakiin waxaad odhanaysaa wallaahi inaanan ogeyn inuu sameeyey wallaahi inaanan ogeyn inuu idinka qaatay nafyi alcilm ayaad ku dhaaranaysaa liannahu nafyi cad oo batiya ma samayn kartid wallaahi inaanu idinka qaadan wallahi inaanu waxaa samaynin dee waxaa lagu odhanayaa ilaa maalintuu dee dhashay ee uu taaba qaaday ilaa maalintaa miyaad arkayso od eg joogday marna kaama libdhin miyaa waxaa la mida ayana ashahaada cala nafyi annafyi almutlaq ayana markhaati qof baa la yidhi waxaasaan ku leeyahay waxa inaanu igu lahayn baan markhaati u haystaa haye markhaati keen baa la yidhi kamuu amaahanin kamuu qaadanin ayuu markaa markhaati u furay maxaad ku ogaatay baa la odhanayaa inaanu ka qaadanin inaanu ka amahanin maxaad ku ogaatay si aad u anfin karta waxba muu ka qaada waxbana mu amahan ilaa qofkan maad daba taagnayn oo qof aad saasun markaa sa gacantaadaas ama xubintaadaasun kula socday mu ahayne inuu ka qaatay inuu ka amahday inuu ka ba maxaad ka ogtahay marka ashahaada cala nafyi iyo bat iyo goonaan lagu dhaartay ficil qeyd labada midnaba markaa ma banaano markaa wuxu uhi waxallafa alxaakimu xaakim ugu dhaaranayaa man tawajahad kay u soo jihaystay calayhi korkiisa dacwaa dacwa ay ku soo jihaystay fii siwaa xaddin xad waxaanay habata lilah ilaahay u sugnaaday lalqaadiy walalqaadi wa fii siwa alqaadi qaadiya wixii ka soo hadhay yacnii ayaa la dhaarin walow maczuulan mid castay qaadigaas waysana la dhaarin maayo washaahidin markhaatigiisa la dhaarin maayo wa munkiri tawkiili wakaalasho la wakiisha ki inkirsaan la dhaarin maayo xalafa waxuu ku dhaaranaya qofkii batan go-naan hadduu wax nafyinayo hadduu wax sugayaba kamaa ajaaba dacwa siduu dacwo ku jawaabay oo kale wa nafya cilmin ayuu ku dhaaran inaanu ogeyn cilmi inaanu ogeyn shaygaasu ku dhaaran nafaa idaa nafaa markuu anfinaya ficla gayrihi cid kale ficilka ay samaysay markuu nafyinayo diidayo wuxuu ku dhaaranaya wallahi inaanan ogeyn waxa inuu sameeyey iyo inaanu samaynin baabulcitqi waxa u baab yahay citqigii iyo xorayntii citqi waa bimacna ictaaq ictaaqna waxa dhahy isaalatu riqi can ilaadamiyi waa addoonnimo laga tiro oo laga zuuliyo aadami riqiga iyo addoonnimada masaladaa masalatu riqi waa masaa'ilka acdaada islaamku ay islaamka ku ceebeeyaan ay yidhaahdaan waa cay ama ceeb ayay ku tahay islaamka masalada addoonnimadu yacnii inuu markaa banneeyey oo dad bini aadmiyahoo dee xuquuqdoodana in la addoonsado haddii arbeen bay ku sheegayaan hortu islaamku masalada addoonmaha ma jiraynin arrin jiray oo caalamka lagaga dhaqmayay bay ahayd markii islaamka nebi maxamed ilaahay soo diray islaamka uu jireeyey islaamku laakiin markuu yimi waa nadaamiyey waxyaalo badan baana laysku addoonsan jiray dee un islayn iyo qabsi laysqabsaamaa lagu laysku addoonsan jiray qof dayninta lagu heshay dayntii laga waayey baa la addoonsan jiray islaamku albaabka laga soo gelaya addoonnimada mid qura ayuu ku ururiyey waxa weeye waa asrada gaalada jihaadka dadkaa lagaga soo qabsaday dadkaa muxaaribiinta aliya rasuulkiisa iyo diinta la diriraya halkaas oo keliya ayuu albaabkii laga soo gelayay udhig ka dhigay waddadii lagaga baxayeyna waddooyinkii lagaga baxayeyna waa badiyey oo waa ballaadhiyey guud ahaan wuxuu jeclaysiiyey saynu arki doonno uu dhiirigeliyey xoraynta waxa uu ka yeelay qooraha in la xoreeyo addoommaha in la xoreeyo kafaaro dembiyaal badanoo bini aadmigu galaan hadduu qofku si gafa wuxu dilo kafaaradiisi waxa la addoon ha xoreeyo hadduu dihaar sameeyo dhahda xaaskiisii si hooyadii oo kale ad iga tay addoon inuu xoreeyo adihaa kafaaradiisi laga dhigay hadduu xaaskiisii maalin rabadaana u tago kafaaradii waxaa laga dhigay addoon xoraynteed dhaarta oo kale kafaaratulyamiinka si ikhtiyaariya ayaa looga dhigay mid ka mid a addoon xoraynteed waxaa intaa dheer xuquuqdii addoonku uu lahaa islaamku waa ilaaliyo sidii qof bini aadmiya oo kale ayaa loola dhaqmay halka yacni qabla alislaam xuquuqdiisu dee xoolaha oo kale ahay wax xuquuqa aanu lahayn ama bahanoo kale uu la mid ahaa islaamku xuquuqdoodii ayuu sugayo waa taynu dee nafaqaadka iyo aynu ku soo maraynin markaa qur-aanku dee faku raqaba addoon xoraynteed yacni waxyaalaha wanaagsan inay ka mid tahay ayuu tilmaamayay meelo fara badana nebigu sal sl dee ilaah iyo rasuulka ku raqay xoraynta guud ahaanna waa dhiirigeliyo nebigu xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayaan nin allayaaliya ninkii xoreeya qof muslima ilaahay xubin kasta oo ka mida addoonkaa u xoreeyey xubin xubinadiisa ka mida ayuu naarta ilahay kaga xoreynaya xubinkiisa sarka xubinkiisa sarkaa laga xoreynaya waa shay qurbo ilaahay loogu dhawaado arkaanta baabkana waxa weeye muctiq iyo muctaq ama catiiq iyo siiqa waa xoreeye la xoreeye iyo siiqadii yasixu cidqun ayuu ansaxayaa min mukallafin mid mukallafa ayuu ka ansaxayaa malaka oo milkeey oo addoon leh sariixuna cidqun weeye wa taxriirun iyo xoreyn wafaku raqaba iyo addoon xoraynteed wasaxa bilkinaayati ayuu ku ansaxa oo maca niyati minhu niyo markaas ka ahaatayda ila jira kayaa mowlaah isagoo yidhaahdo oo kale wa cidqu juz-in qeyb xoraynteed min raqiiqihi ka ahaatay saraac wuu saraayeynoo wuu wada saraynoo intii kalena wadagadhi bay wada xoroobi ow shirkatin maca hayrihi shirko yacni addoon shirko uu kula yahay cid kale ayuu xoreeyey wuu saraayeynkaasi inay sara haddii uu markaa hodanoobo inay sara hadduu xoreebo fact inay sara hadduu hodanoobo factiq calayhi waxaad ku xoraysaa maa baqiya waxaana biqiimatii fi lxaali haddaba wlmucsiri wacala lmucsirina waxaad ku xoraysaa qadra xisatihi xisadiisu intay tahay waxau sheekhu leeyahay citaaq wuxuu ka ansaxaa qofka soo qaangaaro caqli leh oo horta mukallafa mutlaqu tasarufa oo addoon iyo wuxuu xoreeye mulkeeye midaan waxbaba lahayn waxba ma xoreeya sabi iyo majumna waxba ma xoreeyaan iyo safiitoona siiqa ayay xornimadu ku timaadaay oo sariix iyo kinaayo ayay noqotaay sariixu waxa weeye taxriir iyo ictaaq iyo faku raqaba saddexdaa erey xarartuki actaqtuki fakagtu raqabataki erayadaa ayaa sariix hadduu ku dhawaaqo addoonkaasi waa xorobaya niyana looma baahno kinaaya maca niya ayuu markaa iyana shay maldahahoo niyana ay la jirto kayaa mawlaah dee kii mawlahayga ahaayow bimacnaa aan xoreeyeen welihiisa lahaayow oo kaluu noqon karaa laa milka li calayka laa suldaana saaad u dhaqmayso ama mawlahayga yacni kii dee anigaba yacni sayidkay ahaayow oo markaa dee aan uga jeedin xorayn way noqonaysaa halkan kale wuxuu sheekhu inooga hadlayaa qofku hadduu cidqu juzin min raqiiqihi sara hadduu qayb uu xoreeyo addoonuu ku leeyahay addoonuu leeyahay buu kala badh xoreeyey dhammaantii wuu wada xoroobayaa ama ha ahaado cayd ama hodan ha ahaadee waa si furiku adduunya dee barhkaabaan furay haweeneedi waa wada furmaysa masalada labaad hadduu xoreeyo addoonu kala badh leeyaho kala badhka kale nin kale leeyahay buu badhkiisii xoreeyey waxaa la eegayaa haddii uu haysto qiimaha ninkan kale leeyahay masalan waxaa lagu qiimeeyey boqol dollar oo boqolka dollaree haafka ninkani uu leeyahay ku qiimaysa ugu haysaa intaasina way xoroobaysaa boqolkaana dee wuu bixinayaayo ninkii lahaa buu siinayaa haddii kaloo aanu niska ninka aad bixin karaynin intii uu xoreeyey ayuunbaa xoroobaysaa waxaana u daliila xadiidka saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan nebigu sal sl man actaqa shirka low fii cabdin ka xoreeyo qeybu addoon ku leeyahay ee u sugnaaday xoolo gaadhaan lacagta addoonka qumia alayhi quima alcabdu caleyh biqiimati cadl waa loo qiimayn fa ucdiya shurakaau xisasum dadkii lalahaa xisooyinkooda la siin wacataqa calayhi alcabdu addoonkuna waa ku dul xoroobaya wa ilaa faqad cataqa minhu ma cataqa intuu xoreeyey ayuunbaa xoroobaysa intaa uu xoreeyey unbaa haddii kale ka xoroobaysa haddii aanu niska iyo qaybtaa aanu bixin karaynin wuxuu hi yasixu cidqun min mukallafin ayuu ka ansaxaa malaka oo wax milkee oo wax leh sariixuhu hadalkiisa caddiinayo cidqigana waa cidqun xorayn wataxriirun xore wafaku raqaba wasaxa bilkinaayati oo maca niyati niya ila jid minhu kan xoraynaya ka ahaatay kayaa mowlaah wacidqu juz-in juz xorayntii min raqiiqadi sara qaybtii kalena wuu sadhayna u wada gaadhi u wada xoroobi ow shirkatin shirka ow yacni addoon shirko ah ow actaqa qismahu min shirka min cabdin shirka ay fii shurakaa maca kayri oo cid kale shuraaka kula yahay ayuu qaybsi xoreeyey in ay sara hadduu hodoroobo qaybta kala bixin karayo faactiq calayhi waxaad ku horaysaa maa baqiya intaadha biqiimatii qiimihiisa ku xoree fil xaali hadda u qiimaa ama fil xaali hadda xoree labada waad ku tacalujin kartaa faactiq ama biqiimatii wlmucsiri wa cala lmucsiri kii caydha ahayn bixin karayna qadra xisatihi xisadiisa qaybteeda un ayuunbaad isagana ee ka xoraynaysaa wallahu aclam halkaa inoogu joogo